matayos cutubka afar iyo tobnaad
waagas taliye herodos ayaa warkii ciise maqlay oo wuxuu mididiinyadiisii ku yidhi kanu waa yooxana babtiisaha kuwa dhintay ayuu ka soo sara kacay sidaa darteed shuqulladan xooggale waa ku dhex jiraan oo shaqaynayaan waayo herodos baa yooxana qabtay oo intuu xidhay ayuu u xabbisay walaalkiis filibos naagtiisii herodiya aawadeed waayo yooxana wuxuu ku yidhi xalaal kuumaha inaad haysatid oo goortuu doonay inuu dilo dadkii badnaa ayuu ka baqay maxaa yeelay waxay u haysteen sidii nebi oo kale goortii maalintii la xusuustay dhalashadii herodos timid gabadhii herodiya ayaa dadkii dhexdiisa ku cayaartay oo herodos ayay ka farxisay kolkaasuu dhaar ku ballanqaaday inuu siiyo wixii ay weyddiisataba iyadoo hooyadeed hore ula soo talisay ayay tidhi halkan xeedha igu soo sii madaxa yooxanaa baabtiisaha boqorkii waa calool xumaaday laakiin dhaarihiisii iyo kuwii la fadhiyey aawadood ayuu ku amray in la siiyo markaasuu cid diray oo yooxana xabsiga madaxa lagaga gooyey madaxiisiina waxaa lagu keenay xeedho oo gabadhii la siiyey iyaduna hooyadeed bay u keentay markaasaa xertiisii timid oo meydkiisay qaadeen oo aaseen kolkaasay tegeen oo ciise u warrameen ciise goortuu taas maqlay ayuu halkaas doonni kaga soo noqday oo meel cidlo ah ayuu keligiis tegey dadkii badanaana goortay warkaas maqleen ayay magaalooyinka lug kaga soo raaceen goortuu degay ayuu dad badan arkay wuuna u naxariistay oo kuwoodii bukay ayuu bogsiiyey goortii maqribkii la gaadhay ayay xertiisii u timid oo ku tidhi meeshu waa cidlo wakhtigiina waa dhammaaday haddaba dadka dir si ay tuulooyinka u tagaan oo cunto u soo iibsadaan laakiin ciise wuxuu ku yidhi uma ay baahna inay tagaan idinku siiya wax
waxay ku yidhaahdeen halkan waxba kuma hayno shan kibsood iyo laba kalluun maahe
markaasuu wuxuu ku yidhi halkan iigu keena kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay cooska ku fadhiistaan isaguna wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun oo intuu cidhka eegay ayuu barakeeyey oo kibistii kala jejebiyey oo xertiisii siiyey xertiina dadkii badnaa bay siiyeen dhammaantood way wada cuneen oo ka dhargeen oo waxay soo gureen jajabkii hadhay oo laba-iyo toban dembiilood ka buuxa kuwii cunayna waxay ku dhowaayeen shan kun oo nin oo aan naagaha iyo carruurtu ku jirin kolkiiba wuxuu xertiisii ku amray inay doonnida fuulaan oo ay hortiis tagaan dhanka kale intuu dadkii badnaa dirayo goortuu dadkii badnaa diray ayuu keligiis buurta fuulay inuu ku tukado oo goortii maqribka la gaadhay keli ahaantiis ayuu halkaas joogay doonniduse durbo wax badan ayay dhulka ka fogaatay oo hiriirku waa dhibeen waayo dabaysha ayaa ka gees ahayd wakhtiga gaadhkii afaraad oo habeenka ayuu u yimid isagoo badda ku dul socda oo xertiisii goortay arkeen isagoo badda ku dul socda way naxeen oo waxay yidhaahdeen waa muuqasho
oo baqdeen bay la qeeliyeen markiiba ciise waa la hadlay oo ku yidhi kalsoonaada waa aniga i habaqina markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi sayidow haddaad tahay adiga igu amar inaan biyaha kuugu dul imaado wuxuu ku yidhi kaalay oo butros markuu doonnida ka degay ayuu biyaha ku dul socday inuu ciise u tago laakiin goortuu dabayshii arkay ayuu baqay oo markuu bilaabay inuu dego ayuu qayliyey oo ku yidhi sayidow i badbaadi
oo markiiba ciise gacantiisuu u taagay oo qabtay oo ku yidhi gumaysad yara yahow maxaad u shakiday oo markay doonnida fuuleen dabayshu waa joogsatay kuwii doonnida ku jirayna way caabudeen isaga oo waxay ku yidhaahdeen runtii waxaad tahay wiilka ilaah oo markay gudbeen waxay yimaadeen dalka genesareed oo nimankii halkaas degganaa goortay jarteen isaga waxay cid u direen dalkaas ku wareegsan oo dhan oo waxay u keeneen kuwa buka oo dhan oo waxay ka baryeen inay faraqa maradiisa keliya taabtaan oo kuwii taabtayna way bogsadeen